haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wixitaanka dhegaystaha oo galab walwaaxada wakhtiyadan aad ka dhegaysataan idaacadda v o e barnaamijka waxaa isku soo dowday halkanna ka soo jeedinaysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaho idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa shirka maalinta beriya ka furmaya magaalada braslis ee dalka biljimka halkaasoo beesha caalamku ay taageero dhaqaale ah ugu uruurinayaan dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamulada ka jira gobollada shirkan waxaa la filayaa in dhaqaale ka badan hal bilyan oo yuuro loogu uruuriyo soomaaliya waxaana shirka looga hadli doonaa inta uu socdo dibudhiska waddanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xubno kale oo ka socda beesha caalamka iyo saraakiisha midowda yurub ayaa waxa ay wada saxiixan doonaan heshiis inta shirkani uu socdo heshiiskaasi oo la magac baxay the new deal ama heshiiska cusub qodobada ugu badan ee shirkaasi kasoo bixi doono ayaa waxaa la filayaa inay noqdaan shan qodob waana qodobka maanta aynu ku eegi doono barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti noogu ah safiirka cusub ee soomaaliya u fadhiya biljim iyo midowda yurub isagoo jooga magaalada brasles doctor cali siciid fiqi ayaa waxa uu khadka taleefonka uga qayb qaadan doonaa barnaamijka aad baa umahadsan tahay ee bal haddaan anigu kugu hormaro dhagaystayaalna su-aalay ku weydiin doonaan qaarkood shirkani ka furmaya maalinta beriya isniinta ah magaalada braslis muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore maxaase looga hadli doonaa wallahi shirka kani waa shir aada muhiim u ah waxaa looga hadlaayana waxay tahay mataqaanaa waxa la yidhaahdo new deal new dealkan oo maaragtay inta ka hor loo sameeyay wadamo sida sierra sierra leone ujeedada waxay tahay in mataqaana wadamada kasoo kabanaya dhibaatooyinka dagaalka in maaragtay loo dhaqaale ahaan dhaqaale loo aruuriyo oo loo suurageliyo in mataqaanaa ay ka tagaan recoveryga maarkino ay u gudbaan developmentiga marka horumar iyo meesha mashaariic inay timaado wadankii shaqo laga abuuro taas ayaa muhiimadiisa ay tahay maaragta yaa kasoo qaybgelaya kasokow ergada soomaaliya ka imaaneysa madaxweynuhu uu ka mid yahay waxaa kasoo qayb galaya madaxweynaha wasiiryaal wasiir dawladda ka tirsan waxaa kasoo qayb galayo governorska oo uu kamid yahay maxaa la ahayaa faroole oo puntland waxaa kasoo qayb galayo governoro kale oo uu kamid yahay maxaa la ahayaa sida galmudug shab shabeellada dhexe shabeellada hoose gobolka hiiraan muqdisho banaadir i mean iyo waxaa kaloo kasoo qayb galaya maarkiiba bulshada maaragtay civil society waxaa tahay dhegeystayi ugu horreeya soo dhowow walaal waxaa khadka ku jira ambaashatoorka soomaaliya ee dalka beljim oo haatan kusugan braslis shirka halka uu ka furmayo bal su-aashaada weydii ee ku saabsan shirkan soomaaliya magacaaga adigoo ku bilaabaya saare cabdi aad yaaba mahadsanta walaal magacayga waxaa la yihahda carafaad maxamed oo jooga magaalada muqdisho waa mahadsan yahay ambasadorka waxaa weydiin lahaa hal su-aal haye waxay tahay maadaama maadaama la qabtay shirar badan oo sidii kii ethoobiya oo kale kii ka dhacay london oo kale shirkani muxuu door micnaha midaya oo u keenayaa sidaan hor u dhacay aan ku sheegay maaragtay shirkan wuu ka duwan yahay shirarkii kale shirkan waa waxaa looga hadlaya sidee baa soomaaliya maaragtay loo dhaqaale ahaan wax loogu qaban lahay dhibaatada soomaaliya ka taagan si mataqaana wadankii uu uu mashaariic horumaneed horumarineed loo keeni lahay maarata marka waa ka duwan yahay waa dhaqaale aruurin waana maaragtay shir aada muhiim u ah maaragta ambaashtore waxaa la sheegay shirkan new dealka lagu saxiixayo heshiiska dhinacyada inay ka mid yihiin waxyaabaha looga hadli doono amniga soomaaliya siyaasadda cadaaladda dhaqaalaha iyo howlaha kale ee dowladda marka mid mid baa loo soo qaadaya oo loo wajahayaa dhammaan qodobadani mise waxay noqonaysaa in guud ahaan laysku qabto oo shirka markaa kadibna fududeynteeda iyo dhaqaalihii ku bixi lahaa loogu deeqa halkaasi team oo maaragtay high level task force ah oo dowladda soomaaliyeed iyo maaragtay ay isugu jiraan hay-adaha yurubka marka iyagii ayaa kasoo shaqeeyay qodob qodob iyo maaragtay ayaa looga hadli doonaa shirka magacaygu waa cabdifataax cabdullaahi cali waxaan ahay arday ka diyaarinayo master of agricultural economics dalka turkiga waxaan rabaa inaan weydiiyo ambasaadka laba su-aal midda koowaad waxay tahay in badan waxaa maqanaa dowladda soomaaliya in loogu deeqo deeqa caalami ah lacaga fara badan lacagahaas mid loosoo marsiinayo si indirect way ah ee qaramada midoobay iyo kuwa manage garaynayaan marka ummadda soomaaliyeed ma ka faa'iidaysan kartaa lacagahani loo loogu deeqi doono dowladda soomaaliya haddii sida kuwa hore oo kale ay naqdaan mise waa iska magac keliya oo deeqa soomaaliya aan siini ah waad maqlaysaan baashtore ha waa su-aal aada u muhiim ah runtii waan rajeynayno maaragtay sida dhegeystaha sida oo maaragtay qofka su-aasha weydinaayo uu sheegay in aan maaragtay inay ka duunaato sanadkan maadaama soomaaliya ay ka baxday transitional periodka runtaa waaye lacago fara badan ayaa soomaaliya inta ka hor loo aruuriyey magaciina lacagtiina waxay tegaysaa sida isaga uu sheegay u n iyo qolo kale ayaa maamulaya marka waxaan rajeynaynaa sanadkan inay ka duunaato in ay maaragtay dawladda waxay sameynaysaa public finance ayay guddi oo maxaa la lahaaya board of finance ayaa la sameynaya boardkaas oo lacagta ma oo soomaaliya iyo maaragtay dawladda soomaaliya iyo dawladaha oo mucaawanadaha donorska ay isla maamulayaan sidaas darteed waxaan rajeyneynaa in lacagaha deeqaha oo ummadda so dawladda soomaaliya lasiiyo ay guud ahaan ay gacanta dawladda faraha usoo galaan waayahay yaa ilaalinaya marka dhaqaalahaasi ma waxaa loo dhiibayaa soomaaliya mise waxaa jiraya dalal kale oo kor kala soconaya oo dhaqaalahaasi iyaguna beeqaaminaya aniga hadda runtii detailska hoos ma haayo laakiin waxay ila waxaan u maleynayaa in guddiga la sameyn doono ay ku jiri doonaan dawladaha sida donorska ah kuwaasoo maaragtay iyo dabcan wasaaradda maaliyadda iyo soomaaliyeed iyo iyo wasaarada kale ay ay ay ay ay isla wada maamuli doonaan dhaqaalahaas maaragtay wadanka lagu deeqi doono waayahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira walaal soo dhowow magacaaga noogu bilow kadibna su-aasha aad damacsan tahay inaad weydiisid ambaashatoorka soomaaliya ee belgium iyo midooda yurub asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmaan yaasiin maxamed waxaan joogaa magaalada ankara oo aan ka diyaariyaa international economics master degree ambasadorka iyo walaal adiga waa salaamantihiin walaal sara su-aasha aan weydiinayo ambasadorka waxay tahay qodobada shanta qodob ee loo lagu balansan yahay shirka brussels ee brito qodob ka mid ah waxa waxa weeye aasaaska dhaqaalaha sidii lo loo aasaasi lahaa dhaqaalo sida dadka shaqo looga abuuri lahaa qodobkaasi sidee waddankana waxaan ognahay in amni daro ba-san ay ka jirto oo la isqarxinaayo wax walba ay ka jirto sidee qodobkaas ugu suuragali karaa labada kun iyo laba iyo tobankii xaaladda xaaladda nabadgelyada aaday u liidatay hadda maalin maalintii kasii dambeysa nabadda way sii furfurmaysaa marka waxa wakti ayay qaadanaysaa in nabadii ay runtii timaado haddaan laga helin maarkino taageerida shacbiga marka tan ku saabsan maxaa la dhahayaa sidee loo hergelin karaa dabcan waa la hergelin karaayo waayo waayo waa arrin maaragtay mas-uuliyadeeda qodobada laga hadlayo waxaa kamid ah amniga amniga in la maaragtay kor loo qaado maadaama amniga kor loo qaadayo arrinta tanna iyadana maaragtay dhinaceeda ayaa iyadana ay ka suurageli kar ka suurageli doontaa maaragta aniga kulley magacayga waxaa la yidhaahdaa jiris cabdi taktar waxaan weydiinayaa soomaaliya aan joognay lama sameynin wadatashi bulshada badanaaba waxa waaye qaabka loo qaatay iyo new dealkii aan aqaanay oo hadda ka hor ay dawladaha qaar ka mid a adduunka loo sameeyey isma laha markaan waxaad dareemi kartaa qaabka ay u wadeen su-aalaha xataa waxa waaye dadka ay la sameeyeen may ahayn dad oo aqoontooda leh dadkan dhibaato ay qabaan problemkeedu uu yahay biila-aan haddii ka waran loo keeno oo cisbitaal loo keeno dadkiina cisbitaal ay haystaan ceel riigay u baahan yahin in loo qado marka waxaa lama tashanin qorshaha dadkii waday oo tegay gobolada qaarkood habka ay u socdeen wadatashi badan bulshada lama sameynin waxaan weydiinayaa sababta ay ku dhacday aysan wadatashi badan ay ummadda aysan ula sameynin maxay tahay mashruucan mashruucan wuxuu socday muddo saddex bilood ah bulshada waa lala tashtay maaragtay wadatashi alada muqdisho iyo magaalooyinka kale waxaa lahaay soomaaliya intii la aadi karo oo ay nabadii ka jirto wadatashi waa la sameeyey midda kalena waxaa mas-uuliyadda dawladda waxay tahay inay iyada garato maaragtay dhibka soomaaliya maanta haysta marka su-aashaas waxaan u arkaa su-aal oo maaragtin oo iska fadhi ku dirar ah maaragtay ma lala tashanin iyo maaragtay iyo waxyaabaha soomaalida maalin walba maaragtay meelahaas ay isaga haysato waa runtii diyu diinka markaa akrisida commentiga akrisid waxaad arkaysaa in maaragtay arrimaha maanta xasaasiga ay wadanka u baahan yahay inay ku jiraan maaragtay mid mid walba si gaar ah loo xusay marka sidaas darteed waxaan qabaa wadatashiga hadda dad kasta qof kastoo shaksi kastoo soomaaliya jooga hadii la yidhahdo halala tashto dhibkeeday leedahay laakiin waxaan qabaa maaragtay dawladdu mas-uuliyad weyn inay iska saartay inay runtii baahida wadanka haysato maaragtay maxaa la dhahayaa ee meeshii lagu xuso intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda barnaamijka toddobaadkan waxaynu uga hadlaynaa shirka ka furmay magaalada braslis ee dalka biljimka oo ay beesha caalamku dhaqaalo ugu ururinayso soomaaliya haddaan aniga dib kugu soo noqdo deeqbixiyaasha caalamka waxaa la sheegay waxa ay bixinayaan dhaqaalo dib loogu dhisayo dalka soomaaliya waxaa la sheegay in hal bilyan oo yuuro oo lacagta midowda yuruba loogu yaboohi doono soomaaliya loogu deeqi doono shirka inta uu socdo marka bal haddaad dib u yaro eegto xaaladaha waddanka cakiran ee dhinacyada ammaanka siyaasadda iyo bulshada oo laftirkeeda u baahan horumar ay samayso ma kula tahay in lagu jaangoon karo dhaqaalahani oo wax badan uu ka bedelayo si ka bedelan kuwii hore wallaahi horta waxaan rajeynaynaa maaragtay madaxweyne xasan sheekh wuxuu isku mashquuliyey maaragtay in runtii new dealkan new dealkan horta dawlad kasta lama siiyo waxaa la siiyaa markii dawladdii lagu arko saansaan oo kalsooni ah marka sidaas darteed horta ogolaanshaha la ogolaaday lixda qodob oo maxaa la dhahay six pillarska oo policyga oo visionka madaxweynaha tixgelintiisa markii la fiiriyey ayaa waxaa laisla gartay in maaragtay soomaaliya runtii ay u baahan tahay in maaragtay dhaqaalo la siiyo su-aasha hadday tahay maxaa la dhahaaya warar halkaas bilyan mu filan yahay runtii baahida waa ballaaran tahay laakiin mid waxba waxbaa dhaamay eberba waxba eberay dhaantaa waxaan qabaa in mataqaana baahida ay badan tahay soomaaliyana maaragtay haddii lacagtaas ay maaragtay sida militariga nabad securityga difaaca haddii la geliyay maaragtay ciidanka national qaran ciidan qaran haddii la dhiso iyo haddii meelaha kaleo mataqaana oo shanta qodob lixda qodob oo ugu muhiimsan meesha oo compactig uu ka kooban yahay mid mid wax looga qabto labada sano soo socota waxaan qabaa mataqaana soomaaliya inay ka gudbi doonto xaaladda hadda ay joogto oo gudbi doonto xaalad ka duwan oo wanaagsan hallow magacay waxaa la yidhaha cabdikhayr sheekh soofe waxaan salaamayaa his excellence safiirka cusub safiirkeena cusub cali saciid faqi waxaan rabay inaan ambasadorka weydiiyo ma shirkan loogu magac daray heshiiska cusub sanduuqa lacagta loogu loogu aruurinayo soomaalidu ma mid iyadoo aan ognahay in ku kumeel gaarnimadii laga baxay ayaa haddana waxaa muuqanaysa in si loo dibindaabiyeynayo soomaalida oo aad moodo in xagga aaminaada iyo dad kale ay gacanta ku hayaan oo amisom iyo african union iyo hay-ada aad moodid inay aanay saacideyn loo sii marinayo wax walba wax soomaalida gacanta ugu jiraba aanay jirin ma ma jiraan qeyb ma ka tahay in lagu xoojiyo hay-adaha institution institutionska dawladda in iyo xagga dhaqaalaha ay do soomaalida loo madax baneeyo oo lagu lagu empower gareeyo inay ayagu arrimahooda hantaan loona tababaro qeyb ma ka tahay waad maqlaysaa ambashtore maxaad ugu wa jawaabaysa wa wa waa su-aal runtii cabdisoofe waa su-aal aada u qiimo badan runtii waana arrin jirta sida aad ka warqabtiin sanadihii lasoo dhaafay lacagaha soomaaliya lagu caawinayo waxaa loo soo marin jiray u n ka laakiin hadda siyaasada cusub ee madaxweyne xasan sheekh waxa ay uu ku dadaalay in maaragtay arrintaa ay ay maaragtay wixii mucaawina ah wadanka la keenayo ay toos dawladda soomaaliyeed ay gacanta usoo gasho marka sidaas darteed runtii waxaan rajeynaynaa inaan u gudubno marxalad tii hore ka duwan oo runtii aad aad aragteen in maaragtay dawladda soomaaliyeed iyadoo wax yar kasoo gaara haddana la yihahda maarkin oo waxay dhaceen lacag intaa fara badan sidaa ka warqabtiina laba wiig ka hor dawladda oo mar hore ee uxil saartay guddi oo baara maxaa la dhahay monitoring reportka oo horena ay maaragtay in dawladda soomaaliyeed ee intaa lacag ku baxday guddigii markay baaritaan ku sameeyeen ay caddaatay in soomaaliya wararka ay sheegahay monitoring groupka uu been ahaa marka sidaas darteed runtii arrinta uu cabdisawafo meesha ka sheegay arrin soomaalida taabanaysa weeye waa arrin hadda maaragtay hogaanka cusub ee soomaaliya maaragtay ay ay ka dhiidhiyaayeen aan u malay aan aan aan rajeynayno in maaragtay hantida loo aruurinayo soomaaliya inay noqoto mid iyada maaragtay wadanka gudihiisa gala aan ku dhicin gacan saddexaad anigu waxaan jooga magaalada kismaayo magacaygana wadan waa cabdixamuud muuse waxa weye su-aashaan ka weydiin lahaa oo muhiimada aan taaman lahaa waxa weeyaan waxaan lasoo xerxerayo ama shirarkan la qabanayo ama london ha lagu qabto ama meelkan ha lagu qabto ama ama tan haddeer la qabanayo qabanqaabada lagu jira ha noqotee wax kastaba soo baxo lumaan inta dawladada soomaaliya loo soo dhisa waan joognay haddeerna tiibaa weli socota dhaqaalihii soo baxo ama waxa weeyaan wax kastaba dhaqaalo usoo baxo wadanka soomaaliya magaalada muqdisho madaxtooyadaas besay ku aruurtaa shirka muxuu kaga duwan yahay wey waxaan anigu aan wareysan lahay kaga duwan yahay oo jadwad ahaan uu kaga duwan yahay dhaqaalaha gobolada soomaaliya ama maamul goboleed ha noqdo ama degmo ha noqoto ama ismaamulaha dhisan oo naga sii hore ha noqdaan ama kuwan haddeer aasaaso calankooda la taagan qaablehe dhegeystahaasi ambashtore wa waa runtii waa su-aal muhiim ah laakiin aniga waxaan oran lahay maaragtay runtii sidaa hadda aan markaad fiirisid dadka kasoo qayb galaya shirka waxay ka imaanayeen gobolada dhan ee soomaaliya marka sidaa darteeda waxaa loogu talagalay haddaad fiirisid qodobada ugu qodobka ugu reen ugu weyn waa political inclusiveness in inclusiveness in soomaalidan ay ku wada jirto mis sidaa darteed dhaqaalaha la ururinayo waxaa loo ururinaya maaragtino ma aha maaragta in magaalo keliya ay ay tagto laakiin dhaqaalaha la ururinayo wuxuu tagayaa dhammaan gobolada soomaaliya ila dhibaatada soomaaliya dhammaan gobolada ayay maaragtay ay ay dhammaan gobolada dalka soomaaliya ayaa dhibaatada ay ka taagan tahay tan ku xigta for example dhegeystaha hadda marka oo naga soo wacismaayo saa ka warqabtiin maamulka cusub ee jubba administration waxaa hogaaminaya axmed madoobe oo ka kasoo qaybgali doona shirka marka sidaas darteed waxaa meesha ku cad in maaragtay miisaaniyadda iyo dhaqaalaha la ururinayo loogu talagalay wadanka oo dhan aysan maaragtay sida dhege sida ninka oo su-aashii weydiiyay ay tahay oo odhanaysa in hal magaalo aysan maaragtay gacanta u galayn waayahay su-aasha ugu dambaysa haddaan anigu ku weydiiyo waxaa jirta soomaaliya maalinta isniinta ah ee shirka uu furmaya beriya in sidoo kale heshiis ay ku biiri doonto oo ay la saxiixan doonto dalalka afrika kuwa yurub iyo kuwa kale baasifiga loo yaqaano heshiis u dhexeeya adigoo soo koobaya daqiiqada ugu dambeysa heshiiskaasi muxuu yahay heshiiskaasi horaa loo saxiixay runtii heshiiska aad sheegaysa waxaan umalaynaya inuu yahay heshiiska katanu soomaaliya hadda waa full member bay ka tahay warqadii oo maaragtay asessionka daraad baana gudbinay haddana jawaabtii baa noo timid waxaan nahay mataqaana full member ayaan ka nahay hadda faa-iidooyin fara badan buu keenaya mataqaana markii hore waxaa la oran jiray heshiiskii loome hadda waxaa la yidhahda heshiiskii katanu marka ka qaybgelidaas soomaaliya ay memberka noqoshadeeda faa-iido weyn ayay u leedahay mataqaana dhinaca dhaqaala dhaqaalaha iyo horumarinta dalka goormay ku biirtay marka heshiiskaasi soomaaliya officially warqada waxaana loo keenay bisha sagaalkeeda marka sagaalka september ayaa official member aan ka noqon laakiin bilo ka hor ayaa maaragtay la saxiixay shirkaasi katanu maaragtay
uu ahaa safiirka cusub ee soomaaliya u jooga midowda yurub iyo dalka biljimka doctor cali siciid fiqi oo marti noogu ahaa maanta barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo aynu kaga hadalnay shirka ka furmaya maalinta birrita ah magaalada brasles ee dalka biljimka inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo